magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa muddooyinkan dambe kusoo badanayay bandhigyo lagu soo bandhigayay buugaag ay qoreen qorayaal soomaaliyeed oo daayar taasooy bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo si weyn usoo dhaweeyeen horumarinta qoraalka iyo akhriska afka soomaaliga ah ayaa muhiimad weyn ugu fadhiya bulshada soomaaliyeed taasoo keenaysa in fahamka iyo nuxurka laga qaato afka hooyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland abshir maxamed cabdi uu ka hadlayay madal lagu soo bandhigayay buuga ayaa dhalinta kismaayo ugu baaqay inay kor u qaadaan akhriska iyo qoraalka afka soomaaliga
shaksiyan dhowr madal oo hore oo dhalinyarada igu waceen oo bandhiga waa ka qayb galay laakiin ka waxaan isleeyahay kuwii hore wuu ka gudisay uuna ka qurux badan yahay dee ajarna waa xisaabsanaynaayoo suubanaha sala allahu alayh wasalam nabiga maxamed ah waxaa in dee laga sheekeeyo ayadaba ajargii wax weyna marka waxaan leeay markaa waa mahadsantihiin dhalinyaradana waxaan runtii ka codsanayaa kale in dhalinyarada lagu daydo oo dee farteeni ama qoraalkeeni ama luuqadeeni wax lagu qoray aada bay muhiim u tahay waa laga sheekeeya akhriska meesha aan ka joogno iyo soomaalida sida ay ka tahay oo cabdicasiis baa adaainta ka hadlay dalalka dariska nalaha sida ay runta yihiin marka waxaan rabnaa laakiin marka la fiiriyo akhriska soomaaliga sorry hal hal akhriska soomaaliga marka la fiiriyo waxaad moodaa inaan runtii kaga dad badan ay akhriyaan oo hooyooyinka guryaha jooga ay kamid yihiin haddii dhammaanteedna dad soomaaliya wada nahay muslimiin baan wada nahay waxaan rabnaa marka in arrinta ayadaa lagu dhiirado oo runtii maxaa dhihi jiray fartaa soomaaliga iyo akhriskeeda ee lagu daba saaro si hooyooyinka guryaha joogo iyo dadka dhammaan akhriskaas ay ku wada muudadaan runtii marka la wamaadsantihiin